Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay shirka sanadlaha ah ee wasaaraddu la yeelato hay-adaha wada shaqeynta dowlada ee Wasaaradda Jubbaland. Shirka oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada Wasaaradda Jubbaland, Maamulka Gobolka Kindigmada Kismaayo, xubno ka socday hay-adaha ka howlgala deegaanada Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale ayaa intii uu socday looga hadlay qiimeynta waxqabadka hay-adaha ka howlgala Jubbaland, caqabadaha jira iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii shirka kasoo qayb galay ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay wada tashiga waxqabadka bulshada iyo in qiimeyn lagu sameeyo waxqabadka hay-adaha.
fiican waana barnaamijkii koleba inta aniga aan ka- ee kiigu rabo aan kasoo qayb galo oo la doonayo een, barnaamij mataqaanaa een, xiriirin mataqaanaa wanaagsan oo loo loo mataqaanaa maqaanayo sidii howlaha loo wada qaban lahaa ayna arrintu u noqon lahayd siyaasadii uu madaxweynihii hore ugu dhawaaqay oo ahayd in laga bilaabo wixii muddooyinka dambe ah in hay-adaha samafalku ay mataqaanaa dowladda jubbaland toos oola xiriiraan una mataqaanaa wixii baahiyaha jira ay dowladdu inay kontaroosho oo xaaladahaas dowladdu ay si gacanta ku hayso hay-adihuna ay mataqaanaa ay sidaas ogaadaan sidaana een, ka wasaarad wasaarad ka gaar ahaan waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda eh, UNICEF oo ah taageerto dhammaan Soomaaliya gaar ahaan eh, Jubbaland een, qaybta gargaarka ay ta- ka taageerto eh, dhammaanteed waan u mahad celinayaa shaqooyinka ballaaran ay maaragtay la wada Jubbalandna waan u mahad celinayaa Een, shirkan furitaankiisa iyo hawshiisa kale een, waa wasiirkan oo u sheegi doonaa sheegi doonaa waa lidmo laakiin waxaan rabaa inaan nuqdooyin yar ka aan ka taabto oo ah een, waxa muhiimka inoo ah dhammaanteen ay taageero weynna ka qaadatay UNICEF ee, ka wasaaradda gargaarka si gooni inaan ugu mahad celinayo ah sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa ama aid fishingka wax loo yaqaan qayb weyn bay ka qaadatay sharcigaas oo wasaaradda gargaarka ay gacanta ku hayso Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda shirka.
waxaa sharaf iyo mulga inoo ah inaan ka soo qayb galno shirkan qiimaha badan oo isugu imaanayaan dowladda iyo unicef oo runtii lagu sameynayo dib u eegis mashaariicda unicef ay kala shaqayso dowladda shirkan wuxuu muujinayaa inay bisayl dowladnimo imaatay inay aaminitaanka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ay kor usii kacayso inay matalaad dhab jirto oo ah in la isweydiinayo intee wax ku baxay maxaa la sameeyey sidee wax looga bedelay bulshadii haddii wax qaldan yihiinna sidee loo wada saxaa taas waxay muujinaysaa in bisayl dowladnimo lagu dhaqaaqay horan loo socdo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobay ee caruurta save the children ee runtii ka duwan la imaatay hal abuuro ka duwan iyo direction ka duwan hay-adaha kale Shirkan oo ah mid sanadkiiba hal mar la qabtay inay soo agaasinto Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland ayaa diiradda lagu saarayay sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa waxqabadka hay-adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.